shiidlikowkan iskuulka lanka talagalay farsamada gacanta ee degmada waaciye ee gobolka kalkaar ee puntland waliba ku qeyb galay wasiiro ku-tirsan puntland maamulka gobolka iyo anaykan degmada waliba walaka bara doonee dhallinyarada shaqila'ante siyo dhalinyaraaya baahida shaqiyarada madaxdii goobrogan hayti shiidlikowka iskuulka waliba ayo sheeganay in mashruucgan wartaran nagada doona bulshada waaciya laborwana waxaan ku mahad celinaynaa jisad oo ugu horeeyo maxamed xaashi oo shaqadan waxbadan ka soo qabtay waxaan kaloo mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada oo shaqo fiican qabatay mashruucaanna waa ognahay meelaha uu soo maray dowlad federaal iyo dowlad puntland baa uga mahad celinaa cid alle cidda ka soo shaqaysay ay sheegeen muhiimadda meeshaanu leedahay oo ah waa sentralkii puntland puntlandna waa sentralka soomaaliya marka waxa weeye cid walba oo soomaaliya iyo weliba maxaa la yidhaahdaaye dowladaha dariska ayaa ka faa'iidsan kara aad ugu mahad celinayaa dowladda puntland gaar ahaan ugaaska iyo wasiirada iyo qolada kale oo kasoo qayb gashay bacdalsalaan waxaan aadaad ugu sii mahad celinayaa hay-adda j s oo noo filistay maanta mashruucan mashruucan oo ah mashruuc ballaaran oo muddo aynu sugaynay shan sano ah oo maanta inoo rumoobay in aynu halkan lagu dhagax dhigo shaqadiisana la bilaabo aad iyo aad baan uga mahad celinayaa inta ka soo shaqaysay iyo inta keentay intaba shaqadan hadda soconayso ee dabcan dhismaha keliya ma aha shaqada hadda la rabo in halkan laga hirgeliyo waxaa laga hirgelinayaa insha allahu tacaalaa riiggii ceelka oo muhiim u ah meeshaan waxa laga dhisahayo oo ah xarunta tifatka oo puntland iyo soomaaliyaba iga faa'iidaysan doonto ay noqon doonto xarun sida carmoo kale carmo waxaan u malaynayaa xilligii la dhisayay booliskii soomaaliya ka faa'iidaysanayay halkan waxaan rabnaa reer waaciye inay soo dhoweeyaan dadka halkan imaan doono waanu soo dhoweynaynaa waxqabadkan waxa weeye intaana inaan kaga harinoo waxa weye laamaa lixda boqol kunka laga gaarayo aanu sugno intaan hadda la bilaabayo shaqada dhagaxdhiga ana aad baan u soo dhoweynaynaa aad baa mahadsantiinfarxad bay noo tahay maantay in mashruuc muddo dheer la sugayey wakhti badan iyo waxa weeye juhdi badanna la geliyey maanta inaan u taagannahay halkan intaasoo qof oo mas-uuliyiina iyo odayaala isugu yimaadeen in la dhagax dhigoo la bilaabo mashruucan taarikh dheer buu leeyahay
laba brofayl ama laba xirfadood tan hadda lagu barto oo ah beeraha iyo midda kaleo renewable energy-ga marka waxay ku soo beegantay iyadoo beerihiina uu roob noo da'ayo de qorraxdan ay soo jeedo renewable energy-gii iyo ama farsamadii lagu baran lahaa qalabkii labadaa loogu talagalaybaa waa yaallaa oo ah dhagaxdhigga macadka farsamada gacanta oo runtii meeshii ugu munaasabsanayd loogu hiiliyey waxaanad la socotaan meeshaan waxay kala bartaa puntland waxa looga dhigayna waxaa weeye in laga wada faa'iidaysto
muhiimaddeedu waxay noqonaysaa mahad celin runtii aan u mahad celinayo dadka degaankaa soo dhoweynta ay soo dhoweeyeen maaragtay mashruucan inuu halkan ka fulo waa mashruuc ay leedahay soomaaliya waa mashruuc ay leedahay puntland waxaase nasiib u yeelatay in goobtan laga dhiso waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaalaa inay noqoto goobatani goob arday badan oo soomaaliyeed ay ka soo baxdo farxad weyn bay ii tahay inaan daafurkan iyo dhagaxdhigan mashruucan iskoolka farsamada gacanta ee degmada waaciya waa technical vocational education training college in waaciya aan maanta idila dhagax dhigo idla furo oo farxad aad u weyn weeye muhiimadda waa ka hadasheen mashruucan uu leeyahay waa daraysan tihiin mujtamaca reer waaciyana qaybtaay ka soo qaateen iyo siay uga shaqeeyeen waan la socdaa dhammaan mashruucan wuxuu ka mid yahay waxqabadka dowladda puntland uu hogaaminayo madaxweyne siciid cabdulaahi deni